markanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa doorashooyinka aqalka hoose ee soomaaliya ee hadda ka socda qaybo ka mid ah dalka waxaa barnaamijka marti igu ah doctor nuur xasan oo bare ka ah jaamacadda north kent college ee magaalada london doctor nuur waxa uu ka faalloodaa arrimaha geeska africa doctor nuur xasan marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waad mahadsantahy walaal nuur waa tahay bal sida aan la soconno doorashooyinkii aqalka hoose ayaa maaragtay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafayba socday marka sidee kuula muuqdaan qaabka ay u socdaan hadda doorashooyinkaas nuur walaal saan ogsoonnahay intii ka dambeysay shirkii wadatashi qaran ra-isul wasaare roble uu shir guddoomiyaha ka ahaa gobollada madaxdii gobollada maamul goboleedyada ay kasoo qayb galeen iyo daladii midooda doorasho muxuu ahaay musharaxiinta iyo beesha caalamkaba waxaad moodaa dardar horta badan in ay gashay doorashadu meelaha qaarkoodna ay doorashooyinku musharaxiintii qaarkood soo baxeen laakiin caqabado badan baa ayaa hortaagan caqabadahaas oo ay ka mid yihiin khilaaf aad moodo inuu ka dhexeeyo madaxda sare ee dalka haba ugu badnaatay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo aba nidaaxda gobollada muxuu ahaay maamul goboleedyada naftooda iyo oday dhaqameedyada loogu talagalay inay soo doortaan marka guud ahaan markaad fiiriso caqabaddaa way jirtaa waxaa kaloo caqabad ah iyada nafteeda meesha taalla xilligii oo aad usoo kooban sidaan ogsoonahay bishan hadda februayo soo socota labada maalmood ka dhiman tahay dhammaadkeeday ahayd in lasoo gebagabeeyo laakiin waxay u muuqata taa nafteeda ballantaas ama deadlinekaas inay adag tahay sidii loo hanan lahaa ama loo gaari lahaa marka guud ahaan way jiraan socodku wuu socdaa musharaxiin soo baxaya way jiraan gobollada waqooyiba ha ugu badnaadaan iyo gobollada kale ay kasoo baxayaan laakiin caqabadaha siyaasad siyaasadda ah khilaafka ah iyo tan xilliga ballanta ama deadlineka ayaad moodaa inay noqonayso mid hortaagan geedi socodka doorashada muxuu ahaye aqalka hoose
waa garta marka waxyaabaha ay dadka doorashada sida hoose ula socda ama guud ahaan dadka soomaalida ay ka ogaadeen ilaa hadda ayaa waxaa ka mid ah in lasii ogyahayba meelaha qaarkood kuraasta qaarkood cidda kusoo baxaysa marka arrimahaasi bal ka warran
waa run waa la ogyahay sababta waxaa weeye inta badan waxaad ogaataa doorashada hadda dhacaysa waa doorasho dadban weeye doorasho qofku intuu isa sharaxo dadka uu codkoodu uu dadka codka ka qaadanaya ma aha doorashooyinka la yaqaana adduunka ka jira maaha waa doorasho dadban saddex meeloodo fara badanna way soo maraysaa marka hadduu rabo qofka in la doorto waa kow inuu soo maraa oday dhaqameedyadiisa kadib waa inuu luqu lahaadaa maamul goboleedyada waa inuu haddana magaciisa qof ka dhex muuqdo ama la yaqaano oo xagga federaalka u noqdaa marka sababta ay u muuqanaysa u dhacaysa in qofka soo baxaya ay iska caddaanaysa waxaa weeye qofka soo baxaa inta badan waa inuu xiriir ama ama gacansaar la leeyahay qaybaha kala gedisan marka qof iska soo baxaya oo keli keligii socda ama aan lacag wadanin ama aan xiriir odayaasha lahayn ama aan lasoo dooranin ama aan lug ku lahayn maamul goboleedyada goboleedyada ama aan kulahayn muxuu ahaaye lug xitaa federaalka madaxdiisa way adag tahay inay soo baxaan marka sababta keenaysa waxaa weeye qof waa inuu noqdaa qof horey loo soo maaragtay diyaariyey runtii waan ayaan darra arrintaas iyada ah marka taas ayaa keenaysaan anigu isleeyahay sababta loo ogaanayo qofka soo baxaya kursiga kusoo baxaya
doctor nuur ilaa iyo hadda kaalinta dumarka aad uma muuqato lama arko dumar badan oo kuraasta kusoo baxaysa marka yaa ku dhegan baad is leedahay qootada dumarka
way badan way arag tahay kulley horta markaad fiiriso gobollada hadda gobollada waqooyi xildhibaano laba ah ayaan rajaynaya inay kasoo baxeen wiigi hadda aan soo dhaafnay oo dumar ah i think inuu wuu jiray muxuu ahaay kursi kalena wuu jiray baan rajaynayaa isna gobol kale kasoo baxay laakiin waa run aad bay u hooseeyaan qoondadii la qabtayna runtii ma muuqato inay soo baxayaan waxaan isleeyahay uun haddee waxaa keenaya waxaa weeye raggii baa ku tartamaya meesha raggii baa maaragtay garbaha is haysta ku tartamaya meesha oday dhaqameedyada naftooda waxaad moodaa in isriixriix badan uu ka jiro marka nasiib darro halkaasaad moodaa inay dumarku wax ku waayayaan qofka dumarka inuuba adag yahay oo maaragtay oo meelo badan laga taageeraya mooyaane way adag tahay inay soo marto intaasoo macnaha qof oo lasoo loosoo green lightka waxaa la yirahda lasoo siiyo oo ay soo baxaan marka waxaad moodaa qoondadii loogu talagalay sida sharciyana ahayd la wada sheegayey shirkan xataa laga sheegay shirkii wadatashi qaran inaysan muuqanin baad moodaa inay soo baxayso
waa tahay waa mahadsan tahay doctor nuur xasan kaalinta dhegeystayaasha ayaan markaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan ku hormaro magacaygu waa maxamed ismaaciil sheekh cabdikariin oo jooga magaalada ceelba ee gobolka sanaag waxaan weydiinayaa khabiirka barnaamijka ku martida ah ma lagu soo gabagabeyn karaa waqtigii loo asteeyey doorashada golaha shacabka soomaaliya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed sheekh ismaaciil su-aashuna weydiiyey waxaa weeye ma laga yaabaa in xilliga loo qabtay loo askumay deadlineka ah doorashadan ah bishan soo socota ee februaayo ee labada maalmood ka dhiman tahay ma laga yaabaa in lagu soo gebagabeeyo waxaan leeyahay way adag tahay walaal maxamed anigu runtii shaksiyan ma qabo in caraqladahan hadda jira markaad fiiriso magaalooyinka laisku haysto sida siyaasadda khilaafka ay madaxda uga jirto mugdiga iyo isgarab socodka ka socda gobolada iyo odayaasha dhaqameedyada oo hadda eed badan ayaga naftooda keenaya anigu waxay ila muuqataa inay adag tahay in febraayo dhammaadkeeda lasoo gebagabeeyo doorashadan
waa gartay dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhigay doorashadii sida aan la soconno sanadkii hore aan kasoo gudubnay bilowgeedii haddii aanan qaldanayn ayay doorashooyinkii maaragtay soo bilowdeen geedi socodkooda haddana waatan aan ku jirna sanadka cusub marka adigu maxaad qiyaasaysaa ma laga yaabaa in lixda bilood oo hore lagu soo gebagabeeyo ma dhici kartaa in laysla gaaro dhammaadka sanadkan sidee kuula muuqdaan
way way dhici kartaa walaal nuur waxaa anigu aan marka hore ka mid ahaa dadkii runtii saluugay doorashada in febraayo la qabto xilligii hadda ugu dambeysay january markii bish janaayo la yeelanayay shirkii wadatashi qaran ee go-aamadii waaweynaa laga soo saaray muddo in lagu heshiiyey dadku ku wada heshiiyeen runtii anigu waxaan u arkay deadlinekaas ama ballantaas mid ambitious ah ama mid aada runtii lagu degdegay anigu marka it would surprise me waan la yaabayaa layaab bay ugu noqonaysaa haddii doorashadan xilligaas ay dhacdo waxaana suurtagal ah in adigu bisha marso ilaa iyo april isla gaaro oo bisha afraad waa suurtagal laakiin taa waxay sii keenaysaa haddana in carqaladii ay sii sii korodho in meesha caalamku iyo saaxiibada soomaaliya naftooda ay ka hirloodaan arrintan ayna u muuqato in dadkii ama eliidka ama dadka madaxda ahee soomaalida siyaasiyiinta ah dad heshiin kara ama wax soo saari kara inaysan noqon marka nasiib daro halkaasaad moodaa inaan u soconno lakin i hope waxaan rajaynayaa in xilligeedii doorashadu ay ku dhammaan doonto
waa yahay dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira soo dhawo walaal assalaamu calaykum aada baan idin salaamayaa doctor nuur xasan iyo wariye nuur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud doctor nuur waxaan weydiinayaa wixii ka dambeeyey shirkii golaha wadatashi qaran waxaad mooda doorashadu inay dardar hor leh la soo baxday inkastoo aan loo gudbin deegaan doorashooyinkii labaad marka laga reebo maamulka koonfur galbeed oo isagoo kuraastii baraawe shaaciyey marka marka la eego magaalooyinka beledweyne iyo boosaaso iyo garbaharey oo iyagoo aan xiisadihii ka taagnaa weli aan la xallin malis odhan karaa halkaas doorashada caqabad baa uga iman karoo waqtigii doorashada loo qabtay dibidhac xoogan baa u keeni kara doorashada aada baa umahadsantihiin
aadan walaal aad baad umahadsan tahay aadan faarax aada iyo aad runtii waan kula qabaa arrintaas runtii concernka ah ama walwalka keenaysa hadda hadda haba ugu dambeyso beledweyne ciidamadan la geeyey moodo in madaxda ugu sarreysa dalka ay isku khilaafsan yihiin haba ugu dambeyse waxaan aaminsanahay anigu arrintan inay carqalad iyo xagaldaacin ku keeni doonto doorashada xilliga loo qabtay waa runta dardargelinta intii shirkii ka dambeeyey shirkii waratashi qaran dardargelin badan baa ka socotay doorashadu aad bay xilligeeda u socotay si wanaagsan baanad moodiyey inay arrimuhu ay u socdaan laakiin haddana arrimahan soo cusboonaaday laisku dagaalsan yahay runtii ani aan u arko arrinta beledweyne inay tahay arrin dad siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaankaas isku khilaafsan ay tahay la siyaasadeynayana markaad fiiriso ciidamada arrinteeda oo doorashadan nin walba uu dantiisa ka raadsanayo waan arkaa khilaafkaas inuu keeni karayo runtii waxaan dhihi karaa waba khatarta ugu badanba hadda maaragtay keeni karta inay maaragtay doorashada dib u dhacdo
ciidamadan hadda lasoo hadal qaaday su-aashan ku jirta hadda aad ka jawaabtay ee la geeyey magaalada beledweyne maxay tahay sababta welwelka looga qabo ciidankaas
waxay waxay tahay waxaad moodaa dadku inta badan dadka hadda guddoomiyihii deegaan magaalada beledweyne wuxuu leeyahay ciidamadan waa ciidamo loogu talagalay in al-shabaab lagula dagaalamo waa ciidamo nabadgelyada magaalada ilaalinaysa waa ciidamo deegaanka ayagu ay dalbadeen haddana laakiin markaad fiiriso dowladda oo ra-isul wasaaraha ugu sarreeyo markii shirkii hadda ugu dambeeyey golaha wasiirada yeesheen runtii amar wuxuu ku bixiyey in loo dib loo soo celiyo ciidamadaas waxaadna moodaa inuusan ra-isul wasaaraha iyo wasiirkii arrimaha gudaha iyo kii nabadgelyadaba aysan ka warqabin ciidamada meesha la geeyey marka waxaan qabaa walolka nuura waxaa keenaya waxaa weeye iyadoon la ogeyn ciidamadan cidda amartay meeshay ka imaadeen siday u socdaan iyo waxa ay noqon doonto tallaabada ay qaadayaan waayo dadka hadda ku doodaya in ciidamadan aan la geynin khalad ay tahay in beledweyne la geeyo waxay leeyihiin haddii al-shabaab lala dagaalamayo goboladii kalaaba wada xidhanba maxaa al-shabaab halkaas beledweyne lagu geynayaa ma lala dagaalamo marka waxaad moodaa laakiin guud ahaan markaad si objective ama ama ama wanaagsan aad u fiiriso in arrintan ay tahay arrin siyaasadaysan oo dhinacyo badan yeelan karayso lugna kuleh doorashada kasoo socota gobolkaas deegaankaas waayahay waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku falanqaynayno doorashooyinka aqalka hoose ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee hadda socda dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam ka jooje waxaan joogaa magaalada galdugob ee gobolka mudug doctoorka iyo bahda v o a ba waan salaamay doctoorka waxaan su-aalayaa sida aynu wada ogsoonnahay badi maamul goboleedyada waxaa ka bilowmaday doorashadii golaha shacabka ha bilaamata maxume durbadii ay bilaabatayba waxaa soo baxaya tabashooyinkii odayaal dhaqameedka odayaashu waxay ku andacoonayaan in aan kursiga ayaga laga talagelin oo hanaankii saxdaha aan loo marin adoo meel fog aadinba deegaankan hadda cod kasoo duubayo ee galdogob odayaal dhaqameedkii waa ay cabanayaan kursi doorashadiisa garowe maalin weyta lagu qabtay hanaanka saxdaa loo marin ayay ku andacoonayaan marka su-aasheedu waxay tahay maxay doorashadan golaha shacabka uga duwan tahay tii aqalka sare ay toos madaxda maamuladu usoo xulanayeen cidda soo baxaysa mase la dhihi karaa heshiiskii ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamuladu waxba kama dhaqangeline boobkii laga cabanayay weli waa c d c cabdisalaam waa su-aal walaal aada u fiican runtii aada u qiimo badan weeye cabashadan way jirtaa oday dhaqameedyada ay runtii wadaan gobollo badan bayna ka taagan tahay waxaan usoonahay heshiiskii ugu dambeeyey ee wadatashiga qaran in runtii qodob ka mid a qodobadii sidii tobanka ahaa ee laga soo saaray u ahaa inaysan gobollada madaxdooda kuwa federaalka iyo kuwa deegaanada gobollada ahba aysan gacmaha la gelin oo loo madax banaaneeyo in beelaha cuqaashtooda ama ugaasyadooda ama ama ama ay soo xushaan ayagu dadka ay doonayaan inay u matalaan kursigooda laakiin waxaad moodaa taas in weli aan si fiican loo hirgelinin waa run cabasho badan baa jira laakiin ayaga naftooda gobolada maamulada gobolada madaxdooda waxay leeyihiin annagu waxaan raacaynaa hab raacii ugu dambeeyey ee laga soo saaray shirkaas wax faragelinana kuma samaynayno marka doodo badan oo isgarab socda way jiraan laakiin caqabado badan baa jira arrintan odhanaysa dee muxuu ahaye doorashada ma laga yaabaa inay la mid tahay tii aqalka sare sanadka oo ahayd mid laska soo cid walba gacmaha ay la gashay oo musuqmaasuq kusoo waxeeyey taama kama jawaabi karayo sababto lakin waxaan u arkaa anigu kolley caqabad way jiraysaa waayo doorashadu waa doorasho dadban weeye doorasho transparencygeeda oo caadi oo loo arko tan la yaqaanaya adduunka ma aha marka way jiri eed musuq maasuq eedeed iyo mid eexasho labada way jiraysaa laakiin waa runtaa way caddahay faragelin baa jirta meelo badan ka imaanaysa waana nasiib darada doorashada soomaaliya hayse inay ka mid tahay arrintaas iyada
waa tahay dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan kasoo hadlaya degmada gaashaamo ee dowla deegaanka soomaalida daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo aqoon-yahanka barnaamijka martida kuwaaba aad baan u salaamaya su-aasha aan qabee raba in layga jawaabaana waxay tahay doorashadan golaha shacabka ee haatan socota dhibaato intee leeg buu u geysan karaa muranka u dhexeeya siyaasiyiinta iyo khilaafaadka hadba meel ka qarxaya waayo waxaynu ogeen maalmo ka hor inay xiisadii ka taagnayd guriceel maalmo ka dambeyna boosaaso ka taagnayd haatanna beledweyne ka taagan tahay muqdishona marbe ka taagnayd haddaba murankaa u dhexeeya siyaasiyiinta iyo khilaafaadkaasi dibudhac intee leeg buu u geysan karaa habsami socodka doorashada waad mahadsantihiin jamca walal waad mahadsan tahay waa run su-aashan waxaan filayaa tii hore aan ka jawaabay bay i u dhowdahay arrintan khilaafka ugu weyn runtii aan ka bilowno khilaafka lab- ka dhexeeya labada em, em, madax ee ugu sarreysa dalka ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo eh, em, haba ka bilaabatee em, waxa weeye dhibaato badan bay iyo runtii xagaldaacin bay ku haysaa doorashada hufnaanteeda xilligii la qaban lahaa iyo ciddii lasoo xulan lahayd iyo la dagaalanka musuq maasuqa dadka doorashada muxuu ahaa ay ku guuleysan lahaaba marka anigu waxaan leeyahay eh, haddaysan jiri lahayn inay su- khilaafkan siyaasadeed eh, doorashadu goor horaan ay dhici lahayd Eh, marka lug iyo saameyn xoog leh ayay ku leedahay runtii waana nasiibdarooyinkeena ka mid tahay Eh, ilaa la xaliyana waxay u baahan tahay hadda soomaaliya waxa weeye xalin waa waa muruga mu- murugsiga taagan ama muranka taagan ama is-afgarawaaga taagan waa arrin siyaasadeed wey, wax kale ma aha marka ilaa la xaliya taasna waxaad moodaa inay em, xagaldaacintan sii soconayso Een, su-aasha dad badan ay isweydiinayaan ayaa ahaa doctor nuur xasan sidee lagu xallin karaa een, khilaafka labadani mas-uul dhowr jeer waa tii la isku dayey mar waxay sheegeen inay heshiiyeen khilaafka waa tii uu soo laabtay Een, ah, shakina kuma jiro sida dadka ka faallooda arrimaha soomaaliya ay sheegayaan in arrintani een, khilaafka madaxda sare ay- ay saameyn xoog leh ku yeelan karto arimo ah, dhan dhan walba siyaasadda soomaaliya
En, waa run horta horta sidii loo xalin lahaa horta way way way fududahay haddii dadku ay em, miirsadaan ama ay fahmaan waxa danta guud ay tahay waxaa muuqata markaad fiiriso khilaafaadka ka dhexeeya ama ha noqoto federaalka iyo gobolada eh, eh, maamul goboleedyada madaxdooda ama ha noqoto em, hadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan siyaasiyiinta soomaalida markii ay ishardiyaan ama siyaasadda ay isku khilaafaan waxaad moodaa em, cidna inaysan fiirinin danta guud ee soomaalida Em, ani waxaan odhan karaa em, ra-iisul wasaare roble waan ognahay siduu sheegay em, isagu tartan kuma jiro eh, mana uu doonayo inuu maaragtay siyaasadda uu musharax maahan ahayn ma aha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo em, musharaxnimo cad ma uusan sheegin weli laakiin way caddahay inuu rabo inuu soo laabto Em, sanadkii shanaad buu hadda marayaa Em, em, siyaasiyiin fara badan oo eh, maamul goboleedyada iyo kuwa muxuu ahaaye em, federaalka aba oo asaga la jira way jiraan kuwa badan oo taageersan em, em, muxuu ahaaye em, em, ra-iisul wasaare em, roble siduu wax wadana way jiraan marka ani waxaan aaminsanahay khilaafka keliya waxa lagu xallin karaa waxaa weeye in arrinka siyaasadda ah qof walba wuxuu rabaa kursi iyo xukun buu raadinayaa laakiin nin raadinaya ma jirto danta guud ee so- soomaalida ah marka khilaafku waa khilaaf siyaasadeed waa khilaaf guri iyo kursi ku dhisan ee khilaaf nacayb kale ama qabyaalad ama waxyaala kale ku dhisan ma aha marka khilaafku wuxuu noqon karaa uun xalku sida aniga aan qabo in dadku ay gartaan danta guud ee- ee- ee- ee dadka shacabka soomaaliyeed saad ogsoon tahay eh, nuurow dalka abaaro badan baa ka jira aad baa runtii loo dhibaataysan yahay Em, meeshii la oran jiray muxuu ahay suuqa ugu weyn ee muqdisho em, em, waad ogeyd wegan wuu xidhnaa sababta uu xidhan yahay waxaa weeye argagixisadii baa yaa dadkii baadaysa canshuuro aysan kari karin ka qaadaysa dalku marka dhaqaalihiisu wuu liitaa nin fiirinaya laakiin ma jiro wax walba qof walba wuxuu eegayaa siyaasi kastoo soomaaliya wuxuu fiirinayaa jeebkiisa iyo siduu kursiga asaga uu ku helila marka waa ayaandarra meesha taagan weeye marka aniga khilaafka em, xalka keliya ee muuqda waxaa weeye madaxdu inay fahanto danta guud oo ay ka durugto oo ka tagto danta shakhsiyaadka siyaasadda ah
waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ilaad aydiin oo jooga degmada booq ee dowla deegaanka soomaalida waa salaamaya daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo doctor nuur xasan iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o a ee su-aasha galabta aan qabo waxaa weeye doctor nuur aan weydiinayo En, ah, iyadoo ay gudaha lagaga jiro doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka haddana waxaa soo baxaysa qaylo badan oo kuraasta qeybtoo dadkii ay lahaa oo shacabka ahaa ay ka qaylinayaan in maaragtay aan waxba laga weydiin maamul goboleeda qeybtooda lagu eedeynayo in iyagu si gaara ay u soo saarteen waxaa kaloo dhacaysa siyaasiyiin weliba heer federaal ah ay ka mid ahaadeen oo ka yimid oo goobahoodii doorashada tegay in haddana kursiga ay rabeen inay u tartamaan in si cad loogu diiday oo bannaanka laga mariyey marka miyaan dhihi karnaa doorashadan waa xildhibaanada soo baxaya waa midii lagu heshiiyey oo habraacyadii doorashada loo maray oo qaabkii loogu talagalay bay xildhibaanadan hadda soo baxaya bay ku soo baxayaan miyaan dhihi karnaa mise waa mid musuq maasuq iyo nin jeclaysi iyo maamul goboleedu qofka ay rabaan ay soo saaranayaan bay ku soo baxayaan waana mahadsantihiin iraad walaal waad mahadsan tahay waa su-aal runtii aada u qiimo badan runtii horta doorashadu maadaama waan ku celiyey hadaayey i think su-aasha su-aal baa jirtay su-aalahaada kusoo dhow su-aashaad weydiisay maamul goboleedyadu dana gooni ah bay leeyihiin musharaxa gobolkooda kasoo baxaya waa inay gacansaar la yeeshaan waayo baarlamaanka wuu fadhiisanayaa waa kuwa u codayn doona marka dambe madaxweynaha soo bixi doona marka self interest wama do macnaha ama ama dan shakhsiyaad fara badan oo isgarab yaacaysa ayaa jirta meesha nimanka madaxda federaalka ee doonaya inay madaxweyneyaasha noqdaan waxay doonayaan inay lug ku yeeshaan baarlamaanka qofka soo gelaya waayo isagu naftiisu waa qofkii codka bixin lahaa oday dhaqameedyadu naftooda lufluf baa jira taageeraa jirta siyaasad miisaan siyaasadeed baa jira ayagu naftooda codkooda marka waxyaala waxaad moodaa runtii musuq maasuqii fara badnaana wuu isgarab yaacayaa sideed iyo tobankii qodob shirmurtiyeedkii ugu dambeeyey ee lasoo saaray lasku raacay waxaa ka mid ahaa in maamul goboleedyadu aysan gacmaha la gelin sida ay u dhacayso doorashada kursina cidna aanan loo xidhin qofkii kursiga kartidiisa iyo dadnimadiisa kari karaya markaa kursiga u tartama laakiin ma ma muuqata arrintaas iyada ah ma waxaa keenay maamul goboleedyada ma odayaasha naftooda qorshe kala wata ma culays kalaa jiro xagga federaalka ka imaanaya su-aalaha waa su-aalo u baahan runtii dhiraandhirin badan in lagu sameeyo laakiin anigu waxaan qabaa in ay adag tahay doorasho kastoo ka dhacda soomaaliya xilligan xaadirka lagu jiro aqal kastaba ha noqotay ama aqalka sare ama aqalka hoose midba ha noqdee xitaa madaxweynaha la dooranaya ha noqdee way adag tahay in la yidhaahdo waa doorasho xalaal ah marka masuq maasuq waa wax runtii nasiib daro meesha jooga nala socon doonana ilaa la gaaro doorasho one man one vote ah la gaaro inta doorashada dadban ay socoto ay am afraid way soconaysaa dhibaatadan iyo musuq maasuqan
ugu dambeyntii doctor nuur xasan marka aniga oo su-aashaasi tix raacaya dhaawac intee la eg ayuu gaarsiin karaa musuq maasuqa laga soo sheegaya doorashooyinka soomaaliya hufnaanta iyo xalaalnimada dowladnimada soomaaliya hadda iyo mustaqbalkaba
dhaawac badan walaal nuur ayuu gaarsiinayaa dad waxay ku doodaan doorashadeeda ugu dambeysay tii madaxweynaha lagu doortay maxamed cabdullahi farmaajo lacaga fara badan oo shisheeye ka yimid middle east iyo meelo kaleba ka yimid ayaa madaxda dalka lagu doortay allahu aclam anigu de ma joogin meesha laakiin sida cad waxa weeye in qofkii maanta lacag haysto unbaa maartay ama baarlamaanka loo dooran karaa ama madaxweynimo loo dooran karaya dhaawac badan bay keenaysaa waxay baabiinaysaa kalsoonidii shacabka ay ku lahaayeen in dad ayaga matala ay fadhiistaan aqalka shacabka aqalka hoose ee baarlamaanka marka dhaawaca wuu jirayaa waxaadna moodaana qofka baarlamaanka ama barlamentarianka ama ama xildhibaanka ah ee fadhiyaha aqalka in dantiisuna ay tahay mushaarkiisa meesha uu ku qaadanaya lakin constituencyga waxaan la yidhahda ama dadka uu kasoo soo doortay mid wax u qabanaya inuusan jirin baa cad taana waxaa keenaysa accountability ma jirto waayo qofka markii gobol laga soo doorto gobolku haddii dadka ay soo doorteen berri ka qaadi karaan xukunkao cod isagoo ay kala noqon karaan marka accountable buu noqonayayo dee waxbuu u qabanayaa ama wuu u doodayaa laakiin waxaa dooranaya waa odayaal iyo madax iyo niman lufluf siyaasada raadinayo dhexda ku jira marka lacag shisheeyana meesha ay ka jirto marka dhaawac badan baa jira kalsooni darro badan baa jirta waa nasiib darro waana nasiib darrada soomaaliya haysatayna ka mid tahay marka lakin waxaan rajaynaya insha allah abdullahi irado inay noqon mar u ay jiri doonto in laga baxo arrintan iyada ah aad iyo aad baad umahadsan tahay doctor nuur xasan
waad mahadsantahay walaal nuur thank you intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti igu ahaa doctor nuur xasan waxaan idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan waxaan jeclahay sidoo kale inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka ka soo qayb galay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo